assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac raadeh dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa inta jigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay saddexda bisha toddobaad ee luulyo sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhageysan doontaan hadduu ay bahraalli ka noqdaan waxaa qeyb ka noqon doona
bismillahi raxmaani raxiim ayada lagu eedaynaayo waxyaabaan xaqiiqo loo haynin oo aan la baarin waxaan leeyahay muwaadinkaa soomaaliyeed ee siddeedda beri katiinadda lagu xiray ee lagu xiray meesha cidlada ah qabowgii roobka ku da'ayey dhibaatada la gaarsiiyey ciidanka booliiska soomaaliyeed markii lagu soo wargeliyey waxay tallaabo degdega ka qaadeen qoyskii arrinkaa ku kacay
waa afayeenka ciidanka booliiska soomaaliya oo markaasi sheegay in xabsiga la dhigay haweeney isaagiida oo lagu eedeeyey inay afduub jirdil iyo dhibaatooyin kale u geysteen muuqaalna ay ka duubeen wiil dhallinyaro ah oo markaa muddo toddobaad ah ka maqnaa qoyskiisa booliiska soomaaliya oo arrintaasi faahfaahsan uga hadlay aad maqli doontaan qodobada kale waxaa caawa qeyb ka noqon doona idiin soo gubi doonaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdu hogaaminayo ayaa maanta u ambabaxay dalka turkiga halkaasoo casuumaad rasmi uu ka helay madaxweynaha dalka turkiga rasiib tayban ordogan haddaba labada madaxweyne maxay ka wada hadli doonaan ujeedka safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dalka turkiga cawa barnaamijka wareegi aad ku dhegeysan doontaan ad kugu soo baahin doonaa sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa magacaabay xubno cusub oo markaasi ka mid noqon doona ama ka shaqayn doona xafiiskiisa kuwa oo u badan la taliyaal dhanka sharciga iyo sidoo kalente agaasimayaal haddaba shakhsiyaadka la magacaabay halka ay kasoo jeedaan iyo xilalka markaasi loo kala magacaabay ayaan caawa barnaamijkeena kugu soo baahin doonaa waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona caawa aad ku dhegeysan doontaan saaxiibyaal madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta ah oo safar shaqo ku jooga degmada dhowbley ee gobolka jubbada hoose ayaa maanta la kulmay saraakiisha ciidanka amniga ee maamulkaas muxuu kala hadlay caawa ayaad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gubi doona barnaamijkeena qayb ka noqon doona waraysi ku saabsan fadliga markaasi axkaamta iyo axkaamta ay leedahay bisha carafo tobanka hore ee maanta ama tobankan lagu guujiro ee inta badan muslimiinta ay somaan haddaba waxaan soo gubi doonaa waraysi arrintaas ku saabsan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan ayaa beeniyey in ay wasiirka diinta waqaafta soomaaliya ay ka hadleen arrimaha xajka oo ay siyaasadeen maamulka soomaaliya ama markaa dowladda federaalk ee soomaaliya siday hadal ku dhigeen caawa ayaad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa xafad lagu taageeraya wasaaraha cusub ee soomaaliya oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho qodobadaasi wix soo kordha ayaad maqli doontaan cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac do kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawdin kale ahay barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaha daha dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabaynaa booliiska soomaaliya ayaa sheegay in xabsiga la dhigay haweeney iyo seegeeda oo markaa lagu eedeeyey inay afduub jirdil iyo dhibaatooyin kaleba ay u geysteen muuqaalna ay ka dubeen wiil siddeed iyo toban jir ah oo markaa muddo toddobaad ah ka maqnaa qoyskiisa islamarkaana ay baadigoobayeen ugu dambeyntii ay ka war heleen in markaa haweeneydan iyo seegeedaba ay wiilkaas dhallinyarada ah ay afduubka u geysteen kadib markii ay ku eedeeyeen in lacago ay markaa ay uu ka xaday sida ay hadal ku dhigeen islamarkaana ay labadaas shaqsi hadda aan soo sheegnay haweeneyda iyo seegeedana markaa ugu dambeyntii booliiska ay ka war heleen howlgallo kala duwan ay sameeyeen ay ku suuragashay inay gacanta kusoo dhigaan haddaba afhayeenka ciidanka booliiska ee soomaaliya ee kolonel cabdifitaax aadan oo saxaafaddiis ugu yeeray maanta ayaa ka warbixiyey howlgalkaas iyo haweeneyda iyo seegeeda lagu soo qabtay oona lagu eedeeyey jirdilka waa jirdilka iyo afduubka loo geystay wiilkaasi dhallinyarada ah oo muddo qoyskiisa markaa baadagoob ugu jiray ugu dambeyntiina laga warhelay bismillahi raxmaani raxiim waxaa wax laga xumaada ah waxaa wax laga naxa ah in hooyo soomaaliyeed iyo aabbo soomaaliyeed ay isku waafaqaan in muwaadin soomaaliyeed oo nool in inti silsilad lagu xero geed lagu xerto lana yidhaahdo wuxuu cunanayaa la siinin wuxuu cabanayaa la siinin ayadoo lagu eedaynayo waxyaabaaan xaqiiqo loo haynin oo aan la baarin waxaan leeyahay muwaadinka soomaaliyeed ee sideedda beri katiinadda lagu xiray ee lagu xiray meesha cidlada ah qabowgii iyo roobka ku da-ayey dhibaatada la gaarsiiyey ciidanka booliiska soomaaliyeed markii lagu soo wargeliyey waxay tallaabo degdega ka qaadeen qoyskii arrinkaa ku kacay waxaana la keenay saldhigga booliiska oo hadda ay ku xiran yihiin dhibanihiina waa midkaa u jeedaan duruufaha adag ee ka muuqda waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed guud ahaan ganacsatada gobolka banaadir iyo guud ahaan dalkaba way dhici kartaa in la arko shaksi wax xada wax dhacaa wax dila laakiin waxaa xaq u leh shaksiga inuu xero ama la geeyo xarin xarunta booliiska saldhig booliis rug booliis ama sarkaalka booliiska ee kugu dhow askari kasta ee booliisa ee hareerahaaga jooga wuxuu u taagan yahay ee hooyaadkii iyo harsigii uu ugu tagay inuu kuu adeego waxaan xaq uu kugu leeyahay wax walbo aad dhibsanaysa inaad ku wargeliso adigoo geyn kara saldhigga booliiska toban tallaabo kuu jira adigoo geyn kara rugta booliiska labada tallaabo kuu jirto in muwaadin soomaaliyeed intii aad luqi gacan ka xirto aad geed ku xirto waa dembi adag oo aan u horgeyn doono maxkamadda cadaaladda si loogu qaado falkaa guracan ee uu geystay muwaadin kasta ee nool wuxuu xaq u leeyahay in la dacweysto waxna dacweysto laakiin waa goobta laga dacweyn karaa waa saldhig booliis oo xaq u leh inuu dacwaddaas qaado uuna u gudbiyo xerdhaalinta iyo laamaha ku shaqada leh mana aqbali doonno dib dambena uma aqbalayno in shaksi soomaaliyeed uu shaksi soomaaliyeed sidii xayawaanka intii lugta ka xerto uu guri ku dhex xerto ciddii lagu arkana wixii hadda ka dambeeya tallaawo adag ayaa laga qaadi doonaa ciidanka booliiska soomaaliyeed guud ahaan waxaan ku wargelinayaa arrimaha noocaan ah inaysan dib dambe u soo laaban ciddii lagu arkana ay ku cibro qaataan kuwa maanta fuliyey nidaamka noocaana nidaamka noocaana waa nidaam aan xuquuqda aadanaha raad ku lahayn waa nidaam islaamnimo aan raad ku lahayn maana ku fekeraynin xitaa inay hooyo soomaaliyeed samayn karto nidaamka noocaana waxaan leenahay dadka noocaa ku fekeray waxaad wajihi doontaan tallaabatiina ka adag ee aad ku waantegi doonaan waana
kaasi wuxuu afayeenka ciidanka booliiska soomaaliya korona cabdifitaax aadan oo markaasi ka warbixinaya booliiska oo markaa xabsiga dhigay haweeney isageeda oo markaa lagu eedeeyey inay afduub jirdil iyo dhibaatooyin kaleba ay u geysteen muuqaalna ay ka duween kadibna baraha bulshada ay ku baahiyeen wiil dhallinyaro ah oo markaa muddo toddobaad ah ka maqnaa qoyskiisa hase yeeshee haweeneydaas isageedana ay ku eedeeyeen in markaa lacago wiilkaas uu haday sida hadalku dhigeen dhinaca kale haddii aan eegno wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta u anbaxay dalka turkiga halkaas uu markaa casuumad rasmi ah ku helay madaxweynaha dalkaasi turkiga rasiib tayben erdogan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaana martiqaad rasmi ah ka helay dalka turkiga madaxweynaheeda waxaana labada mas-uul intay halka ay ku wada sugan yihiinna ay ka wada hadli doonaan arrimaha lix arrimaha ku saabsan labada dal madaxweynaha soomaaliya iyo dhiggiisa turkiga ayaana ka wada hadli doona baliir xoojinta xiriirka diblomaasiyaed ee u dhexeeya labada dowladood amniga ganacsiga iyo markaas iskaashiga mirdhalka ah ee labada dal ay wadaagaan soomaaliya iyo turkiga waxaa ka dhexeeya xiriir walaatinimo oo qoto dheer iyada oo marka ay shacabka iyo dowladada soomaaliyeedba xasuusan yihiin baliiri garbisaagga ay u muujinayaan walaalahooda dalka turkiga xilladii adkaa waana safarkii labaad madaxweyne xasan sheekh oo markaasi dhanka dibadda ah uu ku tagayo tan iyo markii shan iyo tobankii bishii hore ee may laba kun labaiyo labaatan lagu doortay teenada afisoni muqdisho safarkiisa ugu horeyna uu ku tegay dalka ustaga maraadka carabta qeybaha hore ee barnaamijka wareega ad degeysanaysaan dalsan muqdisho ayaadna nagala socotaan saaxiib yaal haddii aan kusii socno qodobada hordhaca barnaamijka caawa aad kusoo manqasheen markaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa wuxa uu sameeyey magacaabis markaasi magacaabistii ugu horreysay oo dhanka xafiiskiisa ah xubno markaa ka shaqeyn doona oo ugu badan la taliyaal iyo agaasimiyaal cusub kuwa horay xilka u hayay iyo kuwa markaa hadda ku cusub haddii aan ku bilaabno wasaaraha cusub waa wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre oo ka duulaya balihi howlaha horyaalla xukuumadda ayaa magacaabay qaar ka mid ah agaasimiyaasha xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana markaas ay kaliyihiin afyeenka ahna agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka xafiiska bulshada wasaaraha waxaa loo magacaabay farxaan maxamed jamcaale oo markaasi ah markaa taftiraha ah markaasi madaxa guud ee b b c da ama telefishinka sidoo kale cabdulaahi shariif cabdi ayaa asna loo magacaabay agaasimaha maamuuska xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre sidoo kale haashim maxamed cali ayaa asna loo magacaabay agaasimaha maamulka iyo markaasi waa markaa maaliyadda ayaa asna loo magacaabay sidoo kale ra-isul wasaare xamse cabdi barre waxa uu kale oo magacaabay la taliyaal sare oo dhanka xafiiskiisa ah waxaana markaasi ugu horreeya cali cabdi awaare oo asna loo magacaabay la taliyaha arrimaha dib heshiisiinta sidoo kalente gamaal kuutaale asna waxaa loo magacaabay la taliyaha amniga ee xafiiska wasaaraha sidoo kale doctor axmed nuur maxamed cabdi asna waxaa loo magacaabay la taliyaha sare ee dhanka sharciga waa markaasi dhanka arrimaha sharciga sidoo kalente doctor hodan cusmaan ayaa adana loo magacaabay la taliyaha arrimaha diblomaasiyadda ee caalamiga ah wasaaraha soomaaliya ayaana sidoo kale xogayaha joogtada ee xafiiska wasaaraha u magacaabay mudane maxamed abuukar zubeer isagoona ugu mahad celiyey xogihii hore ee xafiiska mudane maxamed ibraahim nuur howshii wanaagsaneed ee uu soo qabtay wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaana mudanayaashaana markaa urujiyey in allahu u fudeeyey mas-uuliyadda culus ee markaa loo magacaabay qodobo kale ayaa noo socdaa seeshe markaan
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeenu ah facebookcom hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaareynaya dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilooda shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da-diisu ay udhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuulah waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa in uu ogol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida oo uu qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taalla isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho
barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadi ah dalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda waxaa markaan eegaynaa waraysiga ku saabsan ah, fadliga iyo xakaamta ay leedahay bisha carafo oo aan ku gudbano weliba tobanka ugu dambeeya ilaa iyo maalinta sagaalaad oo ah markaasi maalmo inta badan dadka muslimiinta ay wada somaan isla markaana ay tahay maalmo aada ugu weyn muslimiinta meel kasta ay joogaan haddaba xakaamta iyo fadliga ay leedahay waxaanu markaa ka wareysanay sheekh cabdilxayi sheekh aadan waxaana marka hore wareysiga ah la yeeshay walyahayga cabdisalaan nujuula shaakir uu markar weydiiyey bal maalmahan tobanka ah iyo waxa ay muslimiinta ay ugu dhigan tahay
sheekh cabdixayi marka hore soo dhawow marka xigtana bal waxaad een, faahfaahin buuxda inaga siisaa faa-iidada tobanka maalmood ee ugu horeeya ee bisha dulxaj oo bilaabatay oo guud ahaan muslimiinta caalamka ku nool badankood maanta ay sooman yihiin
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah Eh, tobankan maalmood ee ugu horeeya bisha carafo waa toban maalmood oo aada muhiim ugu ah muslimiinta Eh, waa maalmo oo ilaahay uu ku dhaartay oo ilaahay uu yiri walfajri eh, walayaalin cashrin Waa- marka kitaabkii saasay ugu taallaa oo ilaahay ayaa ku dhaartay muhiimada ay leedahay ayaana ilaahay ugu dhaartay axaadiista ama sunnadana waxaa kusoo aroortay nabigu inuu yihi sal allahu alay wasalam ma min ayaamin alcamalu asaalixu fiihina axabu ila allahi min hadihi alayaam yacni ayaam alcashr yani maalmahan ilaahay camalka waxa uu ka jecel yahay male macnaha waa maalmo fursad ah oo la siiyey muslimiintu inay ka faa'iidaystaan marka waa maalmo yaroo kooban oo toban maalmood ah Eh, waxyaabaha camalka saalixaana wuu badan yahay oo yani hal iyo laba ma aha Eh, qof walba meeshii uu ka geli karo camalka saalixa ayuu ka gelayaa marka daad dadka qaar soonka ayay eh, ku gelayaan oo eh, ay soomayaan qaar sadaqada xaggeeday aadayaan Eh, qaar dikriga ilaahay qaar qaraabo xiriirinta adi camalka yacni wanaagsan oo dhan wixii lagu dhex sameeyey maalmahan ajirka aad ayaa loo laban laabaya marka waa fursad ay tahay in laga faa'iidaysto ee laiskuna baraarujiyo oo dadku beryihii hore waxaa laga yaabaa in aan aada loo ogeyn oo ayadoo soo gashay oo ciiduu la taagan yahay ayaa la arki jiray laakiin hadda waxyaabaha yacni warbaahintu ay keentay waxaa ka mid ah yacni in dadka lasii gaarsiinayo inay u diyaar garoobana loo sheegaayo laguna baraarujinayo taas waxay keentay marka isbedel fiican oo dadku inay camalka wanaagsan ay ka faa'iidaystaan marka waa sida maantaba aan- yacni aan- aan eh, ku wacyigelinayna bulshada oo ah haddaan maalintii koowaad ee tobankaas maalmood ee bisha caraf ugu horeeya aan galnay in aada looga faa'iidaysto eh, khayrka lagu dadaalo xumaatada iyo dembiyada la iska daayo eh, wanaagga la dhiirigeliyo eh, aada iyo aad ayay u qiimo badan tahay maalmahan waa fursad marka ay tahay in laga faa'iidaysto Een, sheekh cabdixayi dadka qaar waxa ay soomaan maalinka sideedaadka iyo maalinta sagaalaadka ah kuwa qaarna tobanka oo idil ayay wada soomaan marka farqi noocee ayaa u dhexeeya maalmahaas
طبعا آه، صومكم waa صوم سنة ah واجب ma aha آه، qofkii soomi kara tobanka yani طبعا tobanka waa waa sagaalka maalmood ugu horeeya oo yani to- tobanka maalinka tobnaadka waaba waa maalinta ciida oo iyada soon lama ogolo dadka xajka joogana maalinta sagaalaadka ah آه، waa maalinta banka carafa ay taagan yihiin ayagana ma soomayaan laakiin dadka kale ee aan xajka joogin yani laga bilaabo bisha kowdeeda ilaa sagaalkeeda آه، waa sunno qofkii soomi kara inuu soomo dadka qaar ee maalinta ee yani sagaalaadka ah oo carfe la taagan yahay ayay soomaan maalmahan kalena yani acmaasha kale iyo ayay ku dadaalaan marka waa khayr socdo un qof walbana tabartiisa iyo eh, sida asaga uu yani uga faa'iidaysan karo waa jadwal asaga inuu samaysta ay tahay qofkii yani wada soomana maalmahana yani uu uu ka fadli badan yahay qofkii yani eh, maalmo yar sooma qofkii maalin sooma iyo qofkii eh, sideed maalmood sooma yani way kala ajir badan yihiin laakiin haddana qofkii soomi waaya maadaama oo yani uusan waajib ahayn sida ramadaankii oo kale qofkii soomi waaya eh, laguma ceebeynaayo yani mana lagula dagaalayo Eh, qofkii soomana ajir iyo xasanaad ayuu ka helayaa maalinta ugu fadliga badanna waa maalinka eh, sagaalaadka ah ee carfe la taagan yahay oo nabigu yihi sal allahu aleyh wasalam waxaa lagu dhaafayaa dembiga sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadka soo socda marka qofkii soomi kara maalmaha dhan ha soomo qofkii yani aan soomi karin ama sh- hawlo kale iyo duruufo kale ay haystaanna yani maalinta ugu muhiimsan ee maalinta sagaalaadka kaas yaan loo kala harin asaga oo kaas in la wada soomo yani ha lagu dadaalo maxaa yeelay eh, ajir badanna wuu ku jiraa waana hal maalin waana arrin ay yani qof kasta uu samayn karo ama uu soomi karo laakiin midaan oo dhowrka maalmood ah oo sagaalka maalmood ah yani waxay ku xiran tahay qofka iyo caafimaadkiisa iyo awoodiisa iyo kartidiisa iyo dadaalkiisa dadkuna kala dadaal badan laakiin waxaan isku wada ogyahay qof walba wixii uu kasbado oo khayr ah asaga ayaa miisaanka xasanaadkiisa loo saaraya Eh, qofkii yani eh, aan aan soomina lama dhahay maxaad u soomi weyday laakiin ajirkii uu heli lahaa baa ka maqnaanaya sheekh cabdixayi dardaarankaada ugu dambeeya aad bulshada ku dhageysanayso aada la wadaagayso oo tobankan beri ee ugu horeysa bishan dulxaj ama carafo bilaabatay maxay tahay
in laga faa'iidaysto maxaa yeele haddii fursad lagu siiyo fursad waa inaad ka faa'iidaysato ilaahay eh, addoomihiisa uu jecel yahay uu naxariis badan yahay hadba yani munaasabado ayuu ugu soo aadiyaa ay kaga faa'iidaysan karaan ramadaanka ilaahayna siiyey yani waa laga faa'iidaystay Eh, carafo ayaa hadda iyo xajkii ayaa la joogaa ayadana waa laga faa'idaysana qofba meesha ay u joogtaba marka tobankan maalmood qof walba sidii yani qur-aan u akrin lahaa duca uu ducaysan lahaa sadaqa uu u bixin lahaa yani eh, adduunyadan maanta haddii lais yidhaahdo eh, waxaa lasoo bandhigayaa carwo eh, bandhig ah oo matalan eh, ganacsi ah oo lacag yar inti lagugu siiyo alaab badan aad hadhow yani dib u gadan karto faa'iido badan ay kugu jirto waa la hubaa dadku inay aad iyo aad uga qayb qaadanayaan si ay uga faa'iidaystaan ganacsigaas iyo lacagtaas adduunyada ah marka maxaad u malaynaysaa camalka aakharo oo laguu siiyey dhowr maalmood oo maalmihii kale ka duwan oo loogu talagalay inay dadku ka faa'iidaystaan marka qofkii ka faa'iidaysta waa qof fahmay xigmadda ilaahay uu u geliyey ee tobankan maalmood uu u soocay sida gaarka ana fadliga loo dhexgeliyey marka waxaan ugu baaqayaa qof walba intii tabartiisa inuu ka faa'iidaysto ajri xasanaadna uu ka reebto wixii uu ku qabsadana waxay la mid tahay account isaga uu leeyahay oo uu- uu dhiganayo xasanaad iyo ajri oo aakhare ah marka ayaan la isku yaraynin qof walba intii uu yani maalmahan uu ku dhex qabsan karo oo camal wanaagsana ha ku dhex qabsado
qeybihii dhexe ee barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaad ah dalsani magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal allah u naxariistay xalay waxaa magaalada hargeysa ee maamulka somalilan ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee hooyada waaberi ka tirsaneyd qadar daahir cige kadib maalmo halkaa ay ku xanuunsanaysay maanta ayaa lagu aasay isla magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan fanaaniin caan ah oo kasoo qaybgala aaska iyo mas-uuliyiin maamul ka tirsan ayaa halkaas kaga sheekeeyey taariikhda marxuumadda iyo xilligii fanka kusoo biirtay
waxaa kaloo nintan muuse cali faruur sheege ku darayaa redio hargeysa khadri waxay ka ahayd narrator mar bay weriye ka ahayd wakhtiga dhalatay waa waa kun iyo sagaal boqol konton iyo sideeddii iyadoo yar bay fanka ku soo biirtay wakhtiga dhalatay waa konton iyo sideeddii intii wixii ka dambeeyey labadii kun iyo afartii wixii ka dambeeyey fanka kolley shaqo kumay lahayn qof iska cibaadaysta oo marwe oo degan ayay ahayd dhifka shan carruura bay kaga tagtay saddex wiil iyo laba gabdhood ayay kaga tagtay oo qaarkood reere leeyihiin de waxay ahayd gabadh marwa oo dhisan oo dhaqan
cid badan baa hablo taariikhdeeda iyona soo mareen hablo badanoo laamaanayn badan bayna soo mareen ilantaa midaan anugu ku arkay eena weli ruux bini'aadmi ahoo ad- ay- hablaheedii ama caynigeedii wax kula midaanan aragi wuxuu ahaa madaxweynaha halkaa taagan iyo inankaa yare miskiinkaahi markaynan hadlayso mid baduu ahaayeen innaba wax isweynayna iyo wax kibira iyo wax isqaadqaada ayaan idhahayba ku abuurin inanta taariikhda ay dadka dheerayd een anigu ku aqaanay caynkaasay hayd fankeeda iyo dee waa laga warramay aad baa looga warramay laakiin taaran ilaa imika wax kula mida aragi waxa weeya siday dadka u qadarin jirtay iyo dadnimadeedii T- weji ilaahay baana ina hortaydo kii ay yimideen hargeysa Eh, waxaa dhacday riwaayadda xasan ganay baa lahaa marka xa- na- eh, muxuu ahay eh, sahre cabdulaahi xaamil ay ahayd Sahre Axmed.
Ah, sahre axmed ah xaamil ay ahayd marka waxayd gabar xaamil ah riwaayad nolog dhigayse bal gabar hala saareeyo hala raadiyey khatar daahir iyagoo wada qiin haddana ma- qofna ma dhihin waa fanaadin waa noqonaysa waan imid kooxdii waxaan isku yeeray hargeysa kooxdii waa beri oo dhan eh, waladii oo beri marka waxay yidhaahdeen nama soo ma ma rabno way diideen kulligood way diidaan xaqiiqdii idriis xigaal nuur baa madax u ahay meeshaas idriis waa yimid idriis baa ii yeeray xafiiskan horta idriis waxaan ku yidhi inantaas waa fanaanad hadday noquuqaysana fanka baan waan ka baxayaa baan mushaarna ma rabo waxna ma rabo fankan waan ka tagaya baan ku yidhi idriis xigaal idriis xigaal wuu yimid gambalaalkii buu garaacay fanaaniintaas ku yimid waxaad gabadhaa ku tirta waxay yidhaen wadin iyo waaxid yaa gardaran buu yidhi idriis wuxuu yidhi waaxidkaa gardan solomar anigu waaxidkan raacay anuu iraaca khatar saasay ku dumbatay riwaayadda dhegaysana waxay tii riwaayadda xasankaney wayna raacday ha wayna raacday waxaan ku yidhi suug u kaada marka dhuusamara meesha ilaabe habeenka ay ka bilowday nin dhintay oo la yidhaa muxuu ahay odagii muxuu ahay ismaaciil cabdibasbaasa maya odagiiwar saalax toban sano naga horreey fanka iska daay buu yidhi habeenkii buu ka helay khatar mogtahay habeenkaasay ugu horreysay ruusamare markay dhigtay ayaa yaa la qaatay iyadu dhan markaasaana haddana baladweyne baladweyne ka dhigi maysaan xamar marka xigtan muxuu ay ka bilowday riwaayadda marka ma fahatis halkaasay ka bilowday halkaasay khatar ilaahi إنا إليه راجعون إلهي خطرة ظاهر هاو نحرستو قف مروءة تاريخ dadka soomaaliyeed ku leh fanka taariikh ku leh dadka wanaag wanaag u fari jirtay ayay ahayd wax wanaagsan oo badan wax wanaagsan oo fara badan bay ka sheegeen dadkii garanayey dadkii macaariifta la ahaa oo ay ka mid ahaayeen muuse cali faruur oo iminka halkan ka hadlayey ilaahay wanaaggaa laga sheegay ha u rumeeyo maanta waxa keliya gaadhayaa waa ducada in loo duceeyo inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun Ee, maanta halka waxaynu u joognaa in aynu erge ka noqonno walaasheen hadda daahircige in ilaahay naxariistii jina fardowsa ka waraabiyo maanta intaasoo keliya inoo furan waxaa joogta oo halkan taagan intii ehel u ahayd intii ay wax wadaageen intii ay shaqo wadaageen dib baynu isaga soo noqon doonnaa oo wasaaradda ka bilow iyo ciddii kale ee la xidhiidsaba taariikhdeeda waynu ku soo noqon doonnaa oo taariikhda maanta ah, ama ha noqoto yaraanteedii ama weynaanteedii ama koritaanka ama fankii waxa weeyaan taariikh ay qarankani leeyahay oo aynu dib isugu soo noqon doonno inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsitiir dhallinyara uga diraynaa Ana- fanaanadii caanka ahayd ee ummadda reer soomaaliyeed dadka af soomaaliya ku hadashaa ay aadka u qiimayn jireen khadra daahir cige oo aan is leeyahay runtii haliyey la tebi doono iyadoo dadkii aadka iiga badiyey ay sheegeen sifaheedii wanaaggeedii iyo xurmadii ay bini'aadanka kula dhaqmi jirtay Een, sidaa uu sheegay jaamaca wixii taariikha iyo waxay ka bixi doonaan goobaha loogu talagalay dadkii yaqaana ayaa soo fadhiisan doona insha allaahu maanta ilaahay waxaynu erge uga nahay aynu jinaasadeedii iyo meydkeedii joognaa in ilaahay janna firdowsa ka waraabiyo Een, ilaahayna samid iyo iimaan ka siiyo carruurteedii caa'iladeedii iyo dhammaan dadka yaqaanay ee saaxiibka dhowla ahayd iyo kuwii sidaa guud u yaqaanay adeed baan runtii een, uga xunahay geerida laakiin waxaannu qaban karnaa ayaa iska yar oo ilaahay baa awoodda leh wakhtigeedii baa yimid ilaahay waxaanu uga baryaynaa janna firdowsa in ilaahay ka waraabiyo qof ehelu cibaado ah oo sidii musacad faruu sheegayey iyadoo yar oo iskuulka fasalka toddobaad dhigata uu- uu garanayo salaada tukato ehelu cibaadaha ilaa haddana iyadoo sidii ehelu cibaadaha ayay ku dhimatay waxaynu leenahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ehelkeedii iyo asxaabta iyo iyo bahda een, maaragtay warbaahinta iyo fanaaniinta iyo iyo somalilan iyo ummadda af soomaaliga ku hadasho oo dhanna ilaahay sabir iyo- i- i- sabir iyo iimaana ka siiyo iyadana ilaahay ha u naxariiso إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت dhammaanteen waxaan ku wada xukumannahay dil baan ku wada xukumannahay waxaan halkan maanta u joognaa orankan ka tacsiyadeynanaa geerida ku timiday fanaanadii weyneed ee qaranka somalilan hablihii ugu qiimo badnaa ka mid ahayd khadra daaricige anigoo matalaya qaranka somalilan islamarkaana madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan matalaya waxaana kan tacsi uga dirayaa qoyskii iyo eheladii ay ka baxday
qoyskii iyo heradaa ka baxday in ilaahay samir imaan dhammaan shacabka reemaan ka siiyo gaar ahaan eelka ay ka baxday in ilaahay iyadana samiri na iyadana qabriga unax- ilaahay u naxariisto ilaahay qabriga u nuuro ilaahay inta uu jannada ku casuume ilaahay ka dhigo
markana somalilan haddayna aadno madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan cabdiraxmaan sinaayo ayaa beeniyey in ay wasiirka diinta iyo qaafta soomaaliya ay ka wahadleen arrimo la xiriira xajka oo ay siyaasadeen dowladda federaalk ee soomaaliya su-aal ku dhigay shir jaraad buu qabtay ayuu ku faahfaahiyey arrimahaas
waxaan halka maanta usoo fadhiistay inaan kelmad yar ka idhaahdo hadal ka soo yeedhay wasiirka diinta iyo awqaafta ee muqdisho oo yidhi waxaan ka wada hadalnay madaxweyeenka arrimaha xajka waxaan ummadda reer somaliland halkan uga caddaynayaa inaan wax wada hadal ah ama xidhiidh ah aanaan la ye- aanaan la yeelan wasiirka iyo cid kale oo xil ka haysa een, qaranka soomaaliya taasoo wasiirkaasi uu ku xadgudbay sharaftayda iyo sharaftii qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaan wasiirka ka dhegaystay miidiyaha dhowr jeer oo ka hadlayay oo ku celceliyey sida wuxuu qaybiyey arrin- eh, qorshihii ama tiradii dadka xaj xujaajta loogu talagalay soomaaliya ee somalilan loogu talagalay siduu qaybshay buu dhowr jeer miidiyaha kaga celceliyey taasoo sinaba aan- aan- eh, qaranka somalilan sinaba waa aanu qusaynay mowqifkaygana wuu caddaa haddaan ahay ummadda reer somaliland koob iyo soddo- soddonkii sano u dambeeyey inaanaan ka mid ahayn eh, qaran soomaaliyeed haddaba ummadda reer somaliland waxay uga fadhidaa boqortooyada sacuudi arabiya xuquuqdooda islaamiga ah iyadoo koob iyo soddonkii sano ee u dambeysaba indhaha ka lelisay iyadoo sanadkan xukuumadda culimada iyo shirkadaha diyaaraduba go-aan wada jira ka gaadheen inaanan sanadkan somalilan laga xajiyin maadaama oo ay somalilan ayna xuquuqdooda ka helin qoondadii xajka ee soomaaliya iyo somalilan la siiyey haddaba waxaan shacbiga somalilan la socodsiinaynaa in ciddii meelo kale ka ka ka ka dhooftay ama u baryo tagtay inay ka- meel kaga dhaceen ee qaranka jamhuuriyadda somalilan ee go-aanka qaatay inay ay dhinac ka ka dhinac ay dhinac mareen wabilahi towfiiq
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turiisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horreysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haan to haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay bakaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qab
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba smarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si degdeg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
qabihii gabagaba barnaamijka wareega ayaan isla soo gaana saxbiil xafad lagu taageeray wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho mas-uuliyiin kala duwan xildhibaano golaha shacabka ka tirsan iyo markaasi qeybaha kala duwan ee bulshadaana ka qayb galay odaasha dhaqanka magaalada muqdisho waxaana markaa soo dhaweeyeen wasaaraha ayagoo markaa urujiyay in mas-uuliyadda loo egmado alla u fududay islamarkaana ay ballanqaadeen inay taageeri doonaan islamarkaana ay la shaqeyn doonaan waa kuwaan qaar ka mid a mas-uuliyiinta goobta ka haashay
waxa weeyaan bulshada muqdisho ku nool ayaa garatay inay soo dhoweeyaan oo si gacmo furan ah iyo walaaltinimo ah oo dhaqan u lahaayeen bulshada banaadir ayaa waxay garteen iyagoo iskood isku xilqaamay inay soo dhoweeyaan ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre waxaana waxayaan kollayba de furaha magaalada bulshadu iyada hayse ee laakiin sharci ahaan duqa magaalada haya ee bulshadu waxay leedahay furihii magaalada aada hawsha aada ka bilaabi lahayd ayaanu kuu dhiibnay maanta wixii ka bilaabma wixii horeo sharci lagugu dhiibay tii shacabkana naga guddoon ayaa maanta ay arrintu ballanku yahay marka waa soo dhoweynaynaa waxaan rabaa hambalyo inuu jeediyo iyo ammaan iyo bogaadin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo runtii dadaal dheeriya muujiyey si uu ku soo xulo ama soo xulay shakhsi munaasab ah fii makaani munaasab baa la yidhaahdaa ee soo xulay prime ministerkii la sugaayey ee ah mudane xamse cabdi barre waxaan rabaa taas madaxweynaha inaan hambalyo bogaadin runtii aan yidhaahdiyo ammaan waxaan runtiisii dad badani sheegeen ammaanaya dadkii xafladdan bulshada soo abaabulay ee qiimaha badan soo abaabulay oo ugu horreeyo wasiirkeennii hore mudane qoorsheel siciid qoorsheel iyo tiimkiisa ee xafladdan qiimaha badan ee bulshada soomaaliyeed bulshada caasimadu ku soo dhoweynayaan kuna taageerayaan ra-iisul wasaaraha cusub aad iyo aad baan u ammaanaya intaas kadib sida la wada sheegay ra-iisul wasaaraha waxa u yaalla shaqo weyn ayaa u taalla wuxuu yimid xilli aad iyo aad muhiim u ah aad iyo aad muhiim u ah oo runtii dadkeennii qaybo badan oo ka midii ay dhibaataysan yihiin waxaan ka soo qayb galay xafladdan oo loogu mahadnaqaya madaxweyne xasan sheekh looguna hambalyeeyaa ra-iisul wasaare hamse maxaa leh madaxweyne shee xasan sheekh waa la doortay waxaan leenahay guul waxaana ugu mahadcelinaynaa isaga naftigiisa حمزة عبدي بري رئيس الوزراء نحسوب ونمان أقوم وين ولا هاي أنتي أوتر الشيء هي إن كبدن أيها تاريخ نولد كيسة كرامة له وجرتا وأنا دعينا هذا نورا كسوماليتنا هاي
waddankeena soomaaliya run ahaantii madaxdeenna waxay ka soo galeen iridii loogu talagalay ee dhabarka kama soo gelin taasaa ilaahay mahaddiisa ah waxaan ilaahay ugu mahadcelinaynaa ee aan u hambalyaynaynana ee ra-iisul wasaaraheenna oo run ahaantii magac qaali ah leh sayid xamza geesiga islaamka asadullaahi wa rasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa geesigoodii ninkii la yidhi sayid xamza ayuu ku magac yahay bulshada soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan annagoo ah ra-iisul wasaaraheenna eh, xamse cabdi barre waxaan leeyahay hambalyo hambalyo marka hore kadib waxaan rabaa la qabaa qof walba oo muwaadin ah inaan u mahad celinno madaxweynihii gartay inuu doorto Een, mudane ra-iisul wasaare waxaan maanta u dabaaldegaynaa oon isugu nimid ool bulshada intay ka kooban tahay soo dhowayntaada qalbiyadaa isla shaqeeya waxaad kasbatay adoon weli waxtarkaaga la arag quluubta bulshada waxaad garan kartaa xildhibaanku intii cod uu kugu ansixiyey waxaa fahmi kartaa xafladaada oo waqti yar la- la abaabulay inta bulsho ay ka kooban tahay ay timid
ودهنا عاو برامجك وريق وركا أفر لباتنك سعرا ده درسن مقالة مقدشة غيرتن لقيسا وانا انتا برامجك كيسي انتا كوكو مدونا سياسي نبتقليو